murtidii ayaanu halkii ka wadnaa daraawiishta tixdan aanu iminka ku xigsiinaynaa waxa weeye tixda aanu u bixinnay dardaaran ee aanu isniri gabayada sayid maxamed cabdilla xasan waxa la hayo way ugu dambaysay waxay jawaab u ahayd gabay uu tiriyey ninka cali dhux la odhan jirayoo markii daraawiish garneedkii ku dhacay dayuuradii lagu weeraray nigaa laga soo kiciyey uu ku digtay ool aynu ka hayno waa lagu digtaa duul hadduu kuu daraan jirayo daaduunka aw maxamed qabo waan ku diirsaday ama dayuuradiibaa sidii daad u saraabaysay baldayay wadaadkii hadduu sii dabayshaday waxaa kaloo jira raggii daraawiisheede webi shabeelle fadhiyey ee xoogga lahaa iyo daraawiishtii nugaal ka timiye soo raacday haddii eebaydankeedalay sayidkii ka daba timi ee markii dambe isugu timi qosra ee xoogga lahayd tixdatan waa iyo tixda ku xigta ee la yidhaahdo nafsi sayidku waa ku dhiiri gelinay oo inaanay jabin weli ee xoog ku hadhay ay rogaal celin doonaan waa u sheegay dadkii gaalada u adeegay ee daraawiish gaalada u soo racayna diintuu ku xujaynay waxaanu ula sidan lahaa calidhuux oo uu si aan haddii ibeedankeeda iyo si caddaan oo tixda ka muuqata uu ugu xujeeyey diinta digniinta caqlixumada uu ku digtay daraawiishta rag soomaaliya oo muslimoo gaala jebisay uu ku digtay ayuu ku sii xujaynayay diinta luuqaha daraawiishtuna way badnaayeen ay gabayada ku qaadaa saddex minbaase u waaweynaa luuqda urugada iyo luuqda guubaabada iyo luuqda dabaaldeja marka ay daraawiish lib hesho ay ku luuqayso luuqda urugada waa marka ay daraawiishu uur xun tahay ama iyada wax la yeelo ama ay qeebaysan tahay luuqdii gabayada lagu qaadi jiray guubaabaduna waa markay dhaaranaysay daraawiish kicinaysay doonaysay inay ahargoorsato dabaaldeguna markay lib heshee ay dabaaldegayso markaa gabayadu waaweyni intaasay u qaybsanaayeen tixdan dee waa tix urugo ah oo uurxumo ah dabadeed luuqdeedii baanu ku qaadaynaa wuxuu yidhi sayidku daraysan docaani mara dero lebenkeeda darma iyo furaas laysu dhigay dalaan iyo gogo anigu waxaan doono iyo derejaaday haystaa gararadiinagu dhaabiyodiisina tagtay dayuurada gaawamiyo wixiinala dulgawdishay wadi dilacaba wixiinagu dulmeraye inkastaanu qardadiino deri ka turyaynay wardeexdibadidaalo iyo daralyadii xeera dulkeanu sognaba wixiinagu duuqaynaye dumbuqsumaa degelkanka kacay dahab wixii jifey dalaadii bannaanayd wixii daadiyo maal joogay daqal jabay wixii daar burburay ama buuka duugme duurkaa iyo hawdkii wixii dunyo lagu dhafay lo durduura wixiina laga dhacay dalaweydii geela adhidaad masalkiya wixiina laga sidaaye indoriyo wixii shiikh la dilay culimadii diinka wixii dulcadiicay wadhnayd bixin duuleedkiisa duxada garowa awuxuha ku dulufaaqe didibtii nugaaleed wixiina lagu doxayey wixii dhiiricyaadaydii kuu fiiguu daabaa u qaaday duuqowhiyo dhalaan iyo waxaan dumar maalo reebeen maxaa jeba daabolayd wuxuuga duuqu lahayey warcaadhkii daahadna wuxuu duugu ku siinayay gabducay dilaashen wuxuu dhiika jibiqleeye dalla'an waxaynagu faalin darabni jaasidku dubbihii ikhwaankii ku dhacay dacaadkii gaadhay taariikhe rasuulkiiyo wixii diinka laga jiitay dabradii waraade iyo furug waxaa dadkii xaqay iimay degteedii wuxuud waxay duumun agulaysay uduuslaa lideedii waxaan tolo uga guuray dalkaad yaysigin agu dhace duufkana cunsiyey dacluuska iyo ciilkii waxaan diidinta rugayay gulinkee kaneecada waxaan duudka ka cadhooday usha go-aane waxa awgaayownala dubaqeeyey dandaansigii nagu qabsaday webiga diishiisa durqonkee war neefkii dibsaday dibidiina joogtay fiihaal wixiiyuna badaydaasi cunidiisa dabalay aruusa waxaa deris xigaalmuday durusley amxaarad waxayna gudinahayaysa dubayaa wixii nagu dhacayna lagudadushey anagu didi mayno wedka dayino qoraye ninkee doonee salo daynaya haygu dirtado inkastoo daaleel nala dhigan doonan agu caynaan mar haddaan cid laga daynahayn mawjada baqdiisa ragga hataan soo diiganayow daneeyo xeeshaha dacwadaasi waa midaniyada samiirku dimayey waa midaamisay cadhadu qalbigu ila dakamayay dabubkale na waa hadal yaran dirka ka cadeeye wardarood ismaaciil ma ogaado haloqodiye waa niman duufo baan arkay dayrin loo dhigaye wawada daniinan kasayn dalinka hoos yaale waa niman ilaahay deedo doorshayo hogaye war waa niman dabolmu qalbiga dada kaga yaale dib wexe udhici waa waxaan doonka garan hayne doqonnimo darteed waa wixii igu dirtadaye waa wixii dabaldegayaan u gaaliso diraye waa wixii durbansana hayaan i dubnixi hayne xadhka heer u darsane misana ciidda lagu dugay udoora weynow kufrigu duruga saynsamay markaan doone sadhaafa wale lagu dabayaaye igu dimaha ama dafiridhigula doodaba wuxuu gaalku dayaaba waa dayrtan maanta ahee maxayiga gadigan saadam buusin la soo degiye afartaa intaan dheelkuu dhiigay dhawmaqaada jiiyey wardayilqaabkuu aaba'an yahe daacad ma uu sheegay dacwad kale ana soomaali waa haalan daarensiiye galadaa diirayskale anaa daabasaw qaabani anaa diiday degeelaan la gaalo daalini cooraahe dalka mali heed aniga ku idhi doora weynahay anaa diiday naabadiisa aan daacad noqonayne anaa diiday deeqiisa ay naaridabatale dahabkee owaaday waanigii daadiye qubaaye dagaalkiisa anigow xiisho duulanku ahaye dagaalkiisa anigow xiisho daalibku ahaye durduuraada firdowsadana doortayo raabaye anan lada dadaaro tan hore dereja mudayne bintigiise waataad kufriga dhaba hordayseen waataadigu daranteen markaan diidayo nacaye warwataaw dhigayseen markaan duulan soo wacaaye waataad coolaadii dooraadiigu daranteene markaan diirtay waataad dushiyo doodiga bubteene waataad markii aan dafaray daha geliseene waataad dushii nawrarteen duqiyo waayeene watawla deriseen sidii duul walaala ahe markaan diidi yay waataad warmaahigula duusheene gortaan dignintiiyo ergada idinka dayn waayey wataadaaminigu qirteen dawriyo farane fikriga e yo eedanka waata ka durugteene watadiinu dawlad yaydood ku bixiseene dignihiina watadiinu dego ka sheegteene wataad taariikhyada barteen odeednan kiraaye gortuu dankiisii hele idin dubaqeeyey watadaaluskii berbera ulada waqteene dihaal kawaataad hindiga daalka barideene dagaadiina waatii xerya dayran loo dhigaye waatuu dareersaday firawn diricyaadineye waatuu diyaar ugu laqimay diinta gaaladae damaadeena weeyaan waxaad nagu diirayseene waa waxaad dariiqi sharciga uga duulanteene dawbi rasuulkiina waa daba martayseene inderderaan ibliiskii dasadowka radeedeye dalaada caylbaad kurtii noola diriirteene dubaqi waxaa idinka gaalay daara buuxsadaaye dawo kama heysan faranjiya dawo dhigatane dabin buu idin qoraya waydin daagayaye marka hore dabku idinka dhigi dumarkidiisiiye mugaaxiga dushuu idinka raari sida dameeraaye mugaaxiga dalku idinku odhan dunyo dharsada ee mugaaxiga na dabaqada waa idin darensiine duntigeeda soomaalilan dhiirka ka ahaye dhaxan darawisa idi doonta gaalada ee dhaxaa askara u dalbaaday dabada taageene dhaxandabkii iyo lahaday dunyadu wadaye dhaxaan inta kalena dilayso dadba degaye dhaxaan dekeeda u camiray duniyo rogaaye ninkiisa jiriirka geeya maalin bay dunidu ciishaaye maantaan dabaaldeg iyo gool derajo eegayo ragga haatan igu diimayo wixii ha kaa raaco tixdaas waa tixdaanasin iyo u dambaysaa gabayadii sayidka wixii lahayo dad badan ayaanu ka ururinay sidaa ay iminka tahayna waxaa u soo qaban qaabinay annaga aniga iyo allah u naxariista xaaji cabdiraxmaan sayid gabayada kale ee nimanka soomaaliyeed gabayada daraawiishta ururiyaa ay hayaane tixdana tixdan inta ay ka hayaan iyo intan anagu aanu haynaa way kala way iskhilaafsan yihiin ha yeeshee markii aanu tixda tan sidaa usoo ururinay waxaanu ka saxnay raggii waaweynaaye gabayada daraawiishta hayn jiray xaruntii ee loo yaqiin rag ahoo dhowra ayaanu u tirinay oonu idhi bal hadda eega oo hadalladaa ma ku maqli jirteen berigii tixdaasu soo baxday waxay yidhaahdeen haa gibbi hadalladaa wax aan sayidkii tirin kuma jiraan waase laga yaabaa dhowr kelmadoodoo aanu ku maqli jirin inay halka ka maqan yihiin taasuna wax jira ayuu yahay tixdaa halkaa ayaanu ku dhammaynay